بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعبد عبد الله تورنتو كندا waxaan halkan ku qabanayaa maanta maanso aan curiyey bisha mey sideedeedii labada kun iyo sagaalka taas oo aan ugu tala galay sideed iyo tobankii mey dabbaaldegiisii iyadoo xoogga saaraysa haddaba dadweynaha ku dhaqan waddamada dibadda ayaa waxaynu halkan ka geli doonaa maansadii guubaabo waxay tidhi hadduu reerku guuro gurgurshaaga loo raro hawdsare gugooday suradda iyo loolkiyo gurgurkoo ku gowlaman hagigleeya weeyaan geediga magaalana horugurasha weeyaan ninkadeed yaqaanaa kuma qadagunteedii nin galaabixeediyo batargoynahaynba galabtii caraabee garbasaaro quruxliyo gabarhguudku dabanyiyo mar haddaanad geeyinyo garanuuga eegayn googooska sheekada googaa ka celinayn gawdidsa weeyaan giblo iyo garaaciyo habeengalay ciyaartii garwadeenka reerkiyo dhallinyaradu gaafaan goobaabta garan iyo soo galaan gegada xidhan marka ay gawaantee geligelida boodada gigta hooyo daashiyo garcasiyo mar hore gamay awr goostay dabarkoo ka gudaayo moodaan durbagalay guyaal tegay markuu gaarka hayn jiray raggadiisi weeyaan waxaan uga gol leeyahay galabta iyo sheekada hadda leela goobaley garxigoo la soohiyo goysgoysmadii caws iyo weer galiilyale laga guuriya gacaloy maxaad galabta joogtaan geedigaagii dheeraa soo gadoomistaadii gundadhigashadaadii guul maxaa ka gaadheen maxaa gaabshayee hadhay mise goobtirood ma leh malageesu ka hor kacay dib wixii ku gaadhiyo waxaa goolal dhaliseen weli laysma garab dhigin mise kala gantoobnaan iyo gocasho jaambaa midba gees ku nool yahay gacanqaadku waa dhaqan miyaa gaanna xidhateen dana gaara mooyee tala guud ma gudateen horta iyo isgargaariyo garagara u dirateen mise gelin habeeniyo mey baa isgarataan mise gelin habeeniyo mey baa isgarataan gar waxaa u leediin inaad goobe furataan dabadeed si guudiyo gacalnimo u dhaqantaan marka haddii mey uun laysku yimaado habeenkaa iyadoo aan wada qurux badan nahay oo qof waliba uu dhalaalayo oo salaantu ay farabadato oo dabeetana la kala hoydo aan halkii waxba laga qaadin oo aan waxba la qabanin dee maaha markaa waxtarkii wax muuqda ama wax ku gelinaya maahee muusikii markii la ciyaaray la kala hoyey wax meeshii magarasta gudhiga hoo yaalaana ma jiraan dabadeed si guud iyo gacalnimo u dhaqantaan ubadkiinna gocasiyo nin guudoo waxkaabshiyo qoombaarka eegtaan afka oo ka guuriyo ama eebbagoysnimo haddii weera kaa cuno ama lama garaystaan iyo goondhab kaa helo dad yahow adaysgabay adigaan gaboodiyo u samay ninkeed adag ama goob gargaar iyo loogu fidiyo gaadhsiin wargashiga gayaaneed iyo dhaqanka guunka dadka muslimiinta ay haddaba waxa ay leeyihiin oo ay samaysteen in hablaha iyo innamada laysku guuriyo oo wakhti hore loo guuriyo si ay fidmooyin fara badan uga ma garanaysaa magan galaan ay uga baxsadaan aan oo counseling marriage loo sameeyey iyo linkay laakiin wax laala iyo wax inaku aan dhammaystiranay inaanay jirin maa qabaa hadda gaar ahaan waddankan aan ku noolahay imika ee kanada oo kale qadarna waynu garannaa guubaaba weeye warkuyuu ku gees marin gees kale waxay tahay rabbi guulla weeye godoy heedha ma og tahay gurya noqoshadeennii geli bay ka dhulataa war meeshan sida looga noqdaa waddamadana ku nooshihiin waa adag tahay ee looga dhammaadaa mar kasta waa lagu hadhayaa oo dad baa ku nool kii aan ku noqon lahayna kawaabintiisii way soo badanaysaa marka waxaa loo baahan yahay in wax la qabto oo gudaha iyo dibadda wax la qabsado goobtan baan ku nool lahay gamaad kuuma soo gelin gelgishaan ku leeyahay guudaannimuu galay adiguunku sii guba gar waxaadu leediin inaad gacan ka tuurtaan gaban gaban ku foogani ama qaar israad guray ama cudurka gaarkee dadka lagu gabneeyee kala gura walaalaha nin qabiilka gurubsada hadba gebi u fuulaa ku gabraarta maatidu yaanu guura dhaxameed iyo goobo jiilaan yuu galayax kugu furin adigoon gasiin hayn yaanu guulwadee oo dhan yaanu gaajo kugu dilin bulsho yahay iskarabsada gunto baan ku leeyahay ruuxii aad gadatiyo geeljiraha kuu maqan haddii aanad geesaha gadaaluuba soo dayin geelaagu kaa dhacan haddii aad howl nin u dhiibato oo aanad kala soo warhelin oo dabeetana goor xeero iyo fanaal kala dheceelunaad soo hambabartoo dabeetana buuq la timaada iyo qaylo dee arrinkaasi oo reeri farahii wuu ka baxay oo maanta ma garanaysaa waxqabadkiisii adiga ayaa lumiyey halkii aad kala xisaabtami lahayd haddii aad ka seexatay oo dabeetana waxba laguu qabooyo markii waxba laguu qabooyo dabeetana aad qaylo la soo kacdo taas mid markaa wax qabanaysa maaha hadda hudhac baa yimi ee waa inaad goor hore waxaaga ilaashatood isku beridato guubaaba weeye warku yuuku gees marin gees kale waxay tahay gacantaada midig iyo bidixdoo iskaado isku haadinaayo iska boodsanayno gobaaday iskala gura miyaad geel ku dhicisaa miyaad guul ku gaadhaa waxaan gaadayaa kale habeen gooniyoo qura gelin maalin qabadkii geedkaa ma gaadhaa garhga fuurka dhaafiyo gacmo saydhis wacaniyo hadda gaadha kacayaa loo garaacay heesaha meel laguma gaadhee mar haddaan gundhigid jirin haddii goobta laga tago gurya noqosha weeyaan guubaaba weeye warku yuuku gees marin gees kale waxay tahay kaasiriya gini iyo goban waxaan ku leeyahay gabdhahaa saboolka ah gudaha iyo debaddaba raggu guluf colaadeed intuu geydha aarkiyo colguda aya kiciyo gamta layska siiyo reer ay iskumaadaan marka galowgu qayshee geegaada dheer iyo fiintu labagablaysiyo dami weydo goohee geelu daaqi waaye maydkii galoobnaa gadhka dara waraabuhu marba gaari hoogtee go'ayoo allow baay guuleedna waa tegey iyo oo hingiigii geligiiyo dhirtiisiyo buuraha goshooduna gudbiyaan dhawaaqaah dhulka guux ka wada kaco nafku aan lahayn waa intoo marka hore kibir yimaado oo dabeetana layska haybadaysan waayo oo walaaltinimada la lumiyo goof lagu rido oo dagaal laysku qaadoo la dhammaado oo intaasoo geesa ay ku dhintaan oo ku baaba'an ayaa dabeetana ay dan iyo maslaxad noqonaysaa marka dambe la isla daalo oo dabeetana geedka la fadhiisanaya oo weligeed baa dhici jirtay oo dabeetana la kala guran jiray hubka la kala guran jiray wixii magana la kala qaadan jiray dabeetana halkaasa heshiis ka imanaya markii hore badbaadi baa la garan waayay nafta naftaa muhiimkaa badbaadi markii dambe ee la baaba'ayna waxaa imanaysaa in heshiiskaas qasab uu ku noqdo waayahay nafko aan lahayn waa waxna go'e wax googo'e waxna waa ilgabadhays gurmad baa la dirayaa garnaqsaa la gelayaa geedkaa la tegayaa ninay guushu raacdiyo nin gunuus la hoydaba dabadeed la kora guray dhaawaca gar loo waa xaggan go'ay xaggaa go'ay nafgo'aa ciddii badan dabeed geel la kala guray geyigiina waa nabad markaasaa dabeetana ay imanaysaa nabadgelyadu oo markii hore nabadgelyada lama samaynine markii la baaba'ay baa nabadgelyadu dabeetana ay imanaysaa qof walba ay dan u noqonaysaa gunta hadalka sheekada gabdhahaan ku leeyahay raggu waa gub oogo marna ganafka aadmiga gan sarreeye weeyo isagaa gardaalsho ah ama gubay amaba game guntii dhiilabaa huran geyigeenna gowlaman marna galab carrawga ah guurguuristaa badan marna uu gadoodkiyo gacansaarku baqagalo isku haadintaa badan gugan aynu eegnee dhulkii gaajabeelkiyo ma og tahay gabiilay sooma go'in sabuulkii ayax guurayaa yimi gilgilyo gamuuyo ninku raacani kugu yidhi markaa iyadaoo magaranaysaa dadka waxba aanay la soo bixin oo aanu sabuulka soo goyn oo dhaqaalihii uu baabaasan yahay oo dadka gaajo ay tacbaan yihiin ayaa dabeetana ninbaa meel ka dhawaaqaya ama midbaa sheeko keenaya ama war keenaya markaasaa waa mid isaguna munaafaqa markaasaa dabeetana wuxuu odhanaya gilgilyo gamuuyo ninku raacani kugu yidhi guban iyo gar loo gubay gaaroodigii sare maantana gar adag iyo geedeeb lebays dilay gaarrisaa gar yogol timi gorjan iyo gargaar iyo gumar baa iskala guray gumburaa gartii galay marna goraya cawlbaa balle gubadle geestay gara gara ma daysee giiraa dabee tidhi mar baan cadho gadhoodhiyo ciil gaaxday awgii gub naftaba idhaahdaa gulaan xasuusta yacnihii arrinkaas xumistiisa iyo qodistiisa iyo dhibtiisa iyo isku dhibkaas ayaa sidhaadaabay tidhi giira markaa markay labadan kale madaxaba la kala bixi waayeen maad naftaba iska goysid markaas haddana haddana waxay xasuusanay aan xasuusanay baa tidhi ilahay aan xasuusanaya haddana waxaa layna gaadhsiin gaabkow ma garannaa koofiyad bac goysiyo gudhubaagadhaa iyo sharax gaaban weeyaan hagadooda weeyaan gabdhahow ma garateen gefku yuu idin sogan haddaba dumarka oo ay ku soo foodeertay wakhtigan casriga ah howlo aad u fara badan oo aad mooddo in la kala boobayo xadaaradda oo hore u maraysa awgeed iyo dhibaato ma garanaysaa huwan dhib kale oo ma garanaysaa markaay dhowr kooxood oo kala jaadihii ay dumarkii aad mooddo inay boobayaanba haweenkii ayaa markaa halkanaan ka gelaynaa gefku yuu idin soo gelin reerka gogoldhiggiisiyo halka guusha dhalisee geesiga samaysaa gosha hooyo weeyaan halka lagu gamaayee nabarkii gubaayaba gaaroodinaysaa gogashiina weeyaan raggu galalafkoodiyo goodhabaalahoodiyo waxaan la ysku gelayeen heedha aan la garanayn nin siyaasiyoo gamay ama ruux guntaday dano ama ruux guntaday dano yuu gantaasha kugu ganin liishaanka gawda ah haddii adiga lagu gubo beeshu waa gowran tahay goobyaalis weeyaan gurigaaga ku ekow gabanada gunayntood gacalada ufeerkeed iyo gaari dumareed danta guud ha gudanoo xilka gaabi kuma odhan ama hawl gargaariyo ruux gaabsi loo gabo yacnihii maaha hawsha qaranka ha gudanin oo ha shaqo tegin haddii ay dana tidhaahdo oo wax ha qabsanin oo wax ha qabanin maaha laakiin waxa weeye arrinkaa dhibaatadiisu yaanay ku taabanin haddii adiga ay ku taabato oo gogashiya haddii ilaahay yidhaahdo oo ma garanaysaa dhismihii bulshada ah waa baabaabaa imanaya laakiin raggu iyo hayse sugnaadaane adigu dhibkooda yaanu ku galaafanin waxaad leedahay geestiir marka la isku goobtaba geedkaa la tegayaa garta waa la naqayaa kaa geysan weeyaan gungunuus garoon yaal gudbishaa hagaarsii waa hayla soo gelin gurxan waxaad ku leedahay gurxan waa inaan rag dadkii waa gawaan raac baddaa la isku gurayaa wax la galo wax loo gudo gubno iyo gargaar kale geesinima ma haysaan isa sugnaantaa laysa sulan yahay wax allaala iyo wax ay taraysa ma laha baniaadamkuna wada jir waa ka maari maayo markii wax kale ma garanaysaa haddii uu xataa qof uu la noolaado ama ciduu garabsada uu waayo waad arkay waxa ay iyo ma garanaysaa aalad yar iyo waxuu dacalka uu iska dhigay ma garanaysa marka wadajir laga maari maaye war wax ma qabanaysaanoo waxqabad diyaar ma u tihiin ayaa markaa arrinkuu yahay oo taagan yahay guubaaba weeye warkuyuuku gees marin gees kale waxay tahay dhallinyarada geesahan iyo goobtan joogtaay iyo qaaran soo gelin geyigana ku wada nool midhkan waana guudiyo gudban iyo wargaarsiin wiil iyo gabdhaba hoo gu yartaan kule gu yartaan ku leeyahay guurdoonka waxaan idhi gu yartaan u jeedaa guurdoonka waxaan idhi waa rooy galaydh oo galaydh inanka ayuu taagan yahay gunta weelka laga tolay wuu kula gaboobaa mar hadday garaysiyo googarada xidhan yiin ma ogtahay gambooley guudka waa ka simantee haddii aanad gaban wacan iyo gaari heli hayn ma ogtahay gunuus badan meel laguma gaadhee gootuweerta gaabani garbayaana kaa ridin wedhigootuneed we yani haddaan rugcadkan caawa tagnaa ama ma garanaysaa aynu isku soo kala bixinaa un uu noqdo dee ma garanaysaa halkaa arrin ma yaalla ayay u muuqataa garbayaanay kaa ridin garo ruuxa kuu gaban ha ku guban gobtahanyada gabdhihiina guursada isgargaarsadoo garo inaan raadku kaa goyn meel baa ka timaadeen waddan baa ka timaadeen ummad baad leedihiin yacnihii yaanu kaa goyn waa inaad garato markaa in aanad dhalangadismin oo aanad dhaqangadoomin gabdhahana waxaan idhi raggu waa ged badan yahay mid gacmuuga muurmeen iyo goof walba u dhacee midna waa gabaarray mid gudoo waxkaabsada mid kaloo gurracanoo goraflegedka laaco waxaa jira gabneeyo ogow gocorku waa badan geed lagu hirtaa jira waxaa jira nin geesiya mid guddoomiyaa jira waxaa jira nin gacan furan waxaa jira nin garasho leh goobta uu ka maqan yahay magabadee waxaa jira geeshka aan la diri karin waa badangayaanka garo wiilka kuu gadan midna guud mar weeye marbay tala gurracantaa gobninkuu ahaan jiray geedi socodka waayuhu ganka uu ku gooyaa guuf uu dhex geeyaa laga guure gaadhaa gabna haddaad adigu tahay gabtay adigu gabadhay wuu galangalcoodee ha guhaadin dabadeed nafta iyo gujayntood nafta iyo gujaynteed wuxuunbuu guddoonsanay waa inaad sa garataa wakhtigaa iskurayee inuu gowl ka kici karo gudan karo wuxuu gabay gabay goodii dheeroo la yidhaahdo garashiyo guyaal tegay warkoodii markaa qayb waano ah oo ku dhan ama ku kooban gabay aan leeyahay oo la yidhaahdo garasho kun iyo sagaal boqol iyo labiyo sagaashankii gabdhaha waanadooda marka inanaan la hadlayay markaa ayaa gobol yar iyadoo mar kastaba ay taagan tahay waanadaasi ayaan in yaraan ka soo goynaynaa dabeetna waxaynu gelinaynaa guwaabo gabay goodii dheeroo la yidhaahdo garashiyo guyaal tegay warkoodii gobol aynu goynoo guubaabo gelinne yaanu gama uu ku cuslayn waa guduudka hore toos gobannimada teenni ragga geestan uga baydh lama guda habeenkii haddii aanay gari odhan waxaad maanka gelisaa inay tahay gurney badan waana lagu gaboobaa gashigaaga la ogow subag iyo wax guud maris guurtii aanay ku hadlayn garyaqaanka haw dagan dawa aanad garanayn ha ka gadan gumbuuraha wax naftaada gubi kara dhakhtaryaana kuu geyn yacnii haddii alerjiyar uu kugu dhaco ama ma garanaysaa finayar kaa soo baxaano deebtana aad cararto deebtana aad bahal isku dhoobto dabeetana hadhowta ay lagaa celiyo haadka iyo jiilka taa lafteeda mashkiladeeda ayay wadataa ma garanaysaa naf jacaylku waxa weeyaan had iyo jeelaale mashkiladda wax walba keenta weeyaan marka feejignaantaas iyo ma garanaysaa waanadaas waa mid aada u muhiima in la guntado guubaabo waa kaa wuxuu gelinsa mooyaan aan soo gunaanado sida nebigu guurshee intuu gaar iskugu xidhay goodiga ilaahay ninka ugu geedheer yacnii ninka ugu laandheeraysan garashada sarraysaa ma goblama wuxuu yahay ninka guulla caabuda gardarrada nimaan gurin gudayaal habeenkii gaajada kagooyaha ninka gacanta fidiyee geniga iyo gambada sima gululaasa lama odhan yacni israafna lama ogola laakiin ninka sakhiga ahee la baxaya geniga iyo gambadaana waxba u kala hayn markuu ilahay hortii wuxula baxayo gululaasa lama odhan intuu gaaro weeyaan waxaa gobanama og tahay ninka gala fardoosiyo waadiyaasha galacliyo goobooyinka isjara waad aragto adduunka garaangaraha wareegaya ee isdhaafaya meelaha gawaarida magarasa gooladaha waynu aragnay marka qaar kuwaa ka khatarsan oo ka cajiibsan baa laynoogu sheegaya kitaabka oo dadku kala sarreeyaan oo la isdaawanayo hoos iyo korba la isku eegayo magarasa qolada sare kuwa hoose qooraansanayso marka waxaa gobana ma og tahay ninka gala fardoosiyo waadiyaasha galacliyo goobooyinka isjara shimbiraha la gooshalay gergaraysigaa kulul gaafkiiyo gabdhaha wacan xuwararcaynta aan galin waa hagaag aan marka halkaasaa ilaahay wuu inoo tilmaamayaa waxa uu leeyahay yaduufu calayhim wildaanu mukhalladuun biakwaabin wa abaariqa wa kaasimin maciin laa yusaddacuuna canha walaa yansifuun wa faakihatin mimaa yatakhayaruun wa laxmin deeri mimaa yashtahuun wa xuurun ciinun ka amsaali lulli ilmaknuun jazaan bimaa kaanuu yacmaluun waxay ku mutaysteen halkaa camalkii saalixa ahaa iyo wanaaggii ay la yimaadeen iyo cibaadadii ay la yimaadeen baa halkaa lagu mutaysanaya marka ninka gobtaa ee laandheeraha ah ee goblamaha ah ee garashadiisu ay sarraysaa ninka halkaa beegsada ee laga hela jannada ninkaas baa laandheeraah ninkaas baa ninka ilaahay jecel yahaya marka garashada u sarraysaa waxaynu garanaynaa inay tahay qofka garta ilaahay abuurtay yacnihii ilaahay abuuray inuu jiro qofka gartaa markaa cibaadada la yimaada waa hagaag waa salaamantihiin dhammaantiin guda iyo dabadba meel kastoo aad joogtaan waxaanaan idinku gubaabinayaa inaad fadhiga ka kacdaan waa si deg deg ah waxaa u qabsan kartaan u qabsataan